tababarkan oo socday muddo afar biloode ayaa waliba la siiyey boqol iyo anaytu milyan qof oo kumid eh beeraleyda deegaanada xumbu weyne iyo jaleele ee somalilan kaasoo yee qaban qaabiday hay-adda barrow foundation iyo garab ya ku helaas wasaaradda horumarinta beero ee somalilan goreyn goobta waliba ku hadaleen gudoomiyaalka deegaanada xumbu weyne iyo jaleelo iyo-ana ku hadaleen muhiimada tababarkan kolley mahadnagu dee waa mahadnagoo wax raali laga yahay raaligelin weeye qolada mashruuca dee waxyaala kale wixii biyo xidhkii iyo wixii nooca ahaa ayaa noo hadhay intaynu hirgashay berigii hore waa isla yeelan jireena waxaan dee si kaleoo qaab daran baabaan anagu u fahmayno maalan sidan maanaan islahaan way soo baxaysaa iminka waa wax fahamnay waxaan baan weydiinayaa biyo xidhkii inuu noo hagsan yahay iyo inaanu noo hagsanayn si heer sare ah ayaan u barannay oo waxbarashaa naloo furay hay-adda faro foundation ay noo furtay annagoo markii hore dee kala daadsan nin qofuna beer gaara ku xidhan yahay ayaa lasugu kaayyeena iskaashataana laga mideeyey marka waxbarasha iyadu heer sare ayay imaga xunbaan u baahanna imaga in nala jaheeyo oo jahadiinu ka shaqaynayno dee naloo wax nagala qabto xaqa suuqa ayaa noogu da maxamed muuse madaga hay-adda barrow foundation yase ku warami kaalintiyo dhowr goobood oo ay xubaweyne ka jirto ay ka mid tahay baan runtii ka sameynay xog ururinta cayayaanka ay sheegaysay xaliimo wasaaradda beeraha waa waxa u daran ee runtii hoos u dhigay wax soo saarka dalka amba niyad jabiye inta badan beerileyda qofkii waxaa laga yaabaa wixii uu beerayba boqolkiiba konton amba lixdan inuu cayayaan ka dilo waxa soo haray markaa inaanu farguud good noqdo hay-addu markaa waxa usoo baxday runtii tababarka inaynu xoogga saarno aqoonta habkan waxu beerayno iskaashatada haddaba faro ay doonayso ah waa iskaashato noocee u eg in aynu ku jirno tartan wax soo saarka ah markaa haddaynu soo saarno inagu beeraleydeenani cash cropska waxa la idhahdo amba khudaarta tamaandhada iyo basasha iyo karoog iyo waxaasaynu samaynaa inagu markaa kuwaas haddaynu doonayno xiliyaday soo go-ayaan in suuqyada hargeysa iyo burco iyo berbere lagu kala iibsado oon suuqya helno iskaashato xoogan oo ka shaqaysa oo ku xidhan wasaaradda oo ku xidhan ganacsatada suuqyada waaweyn jooga oo ku xidhan bangiyada oo ma garanaysaa hadday macal maalgelin u baahdaan lala xisaabtami karo oo maalgelin heli karaya horta iskaashatada u socna waa dee iskaashatadaas
xubno ku socda wasaaradda horumarinta beero ee somalilan iyo dhinaga kiisho iyonagu ku hadaleen hiritaanka tababarka
waxaan ahay madaxa qeybta iskaashatooyinka waxaan aada iyo aada iyo aada ugu mahadnaqayaa dhammaanba madaxda faro foundation oo hawshan maanta inoo hirgelisay maalintii horean idiin nimid waxaan idiin sheegay inay iskaashatooyinku ay yihiin ilaa dhowr iyo lixdan laakiin maanta faylkiina ugu dambeeyay shalay baan soo saaray waxaa ku qornaa boqol iyo sagaal intaa aan idinka maqnaa muddadaa afarta bilooda sagaal iyo lixdan wixii ka dambeeyey oo dhan intaa ayaa la sameeyey siday u socdaanna waad yaabaysaa markaa dadkii waxay u dhaqaaqeen inay samaystaan kooxo kooxo guruubaysi wax wada qabsi ka wasaar ahaan annaga waxaa farxadnaa inaanu aragno intaasoo beeraleya oo maxay ahaydee loo qabtay tababar tababarkaas weli waxtar leh runtii tiam faro waxay aada ugu ammaanan yihiin inay muuqdo waxqabadkoodii maanta laga dareemayo deegaanka runtii taa idinku aad qaateen aqoontaana waxay aada muhiim ugu tahay in laga arko wax soo saarkiina aqoonta tugu muhiimsan waa ta lagugu baro iyadoo la qabanayo shaqadii tababarkan iyo walbadan ku bedeli doonaa heerka aqooneed ee beeraleyda deegaanada ee cumbu weyne iyo nijalo lisi anasoo iyo qeyb ku hayti qalab kale iyona lanka talagalay beero in yo la gadoonsiiyo goobta